bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha janwari sannadda labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen sarkaal sar oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab maamulka maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen sarkaal sar oo ka tirsan al-shabaab kaas oo mas-uul ka ahaa dilalkii dhowaan loo laga geystay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gudoomiyaha gobolka nugaal korneel maxamed waa korneel cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa saxaafadda u sheegay in ay baaritaan ku hayaan hay-adaha baarista dembiyada ee maamulka puntland ninkaasi gacanta lagu dhigay iyo shakhsiyaad kale hase yeeshee guddoomiyaha ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeraada ka bixiyo qofka uu yahay sarkaalkan ay sheegatay puntland inay gacanta ku dhigtay kaasoo ka tirsan sida la tilmaamay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee diladka ka geysata deegaanada maamulka puntland dhowaan ayaa lagu dilay magaalada boosaaso xeer ilaaliyihii maxkamadda taliya ku-xigeenkii ciidanka booliska puntland iyo sidoo kale agaasimihii madaxtooyada boosaaso iyadoo dhammaantoodba ay dilalkooda ka dambeeyeen rag ku hubaysan bastoolado waxa uu guddoomiyaha ku gaabsaday in uu xog dheeraad ah ka bixiyo sarkaalkan iyo sidoo kale dad kale oo lala soo qabtay oo ka tirsan al-shabaab balse ilaa iyo haatan waxa ay sheegayaan maamulka inuu soconayo baaritaan lagu hayo raggaasi si wax badan looga ogaado xogta ku aadan ee baaristooda waxaana muddooyinkii dambe soconayay deegaanada maamulka puntland in ay baaritaan ka sameynayeen si loo ogaado dadka inta badan dilalka ka geysta deegaanada maamulka puntland kuwaasoo puntland ay sheegtay in ay dhibaato ku yihiin ammaanka iyo xasiloonida ka jirta qaybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland waxaa lagu wadaa in maalinta beri oo sabti ah ay dhegaystaan mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare musharaxiinta u taagan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadooda iyadoo tiro ka mida musharaxiintu ay gudbiyeen araajyadooda ku aadan in ay yihiin musharaxiin u taagan qabashada xilalka kala duwan ee aqalka sare ee guddoonkooda lix iyo toban musharax ayaa isu soo taagay guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad si ay u si ay sida ay ku dhawaaqeen guddiga qabanqaabada doorashada musharaxiinta u taagan guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka ah ayaa kala ah cabdi xaashi cabdulaahi iyo mustaf maxamed qodax kuwaasi oo ayagu ah guddoomiyaha koowaad guddoomiyaha maamulka aqalka sare ee baarlamanka waxaana sidoo kale musharaxiinta u taagan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay kala yihiin xasan faarax xujaale axmed xaashi maxamuud cabdiwaaxid cilmi cumar abshir maxamed waa abshir maxamed maxamuud cabdi waa cabdi axmed dhuxulow maxamed axmed maxamuud iyo sidoo kale cabdirasaaq cismaan cali mushar xigeenka labaad ayaa waxa ay kala yihiin hodanud cismaan cismaan axmed macow iftiin xasan baas cabduqaadir faarax sabiya xasan cismaan mawliida xuseen guuleed iyo sidoo kale cabdikaafi macalin xasan labaatanka bishan inay kasho ee xarunta dalka ama la dhegaysan doono khudbadaha musharaxiinta ay ka horjeedi doonaan guddoonka aqalka sare ee dalka soomaaliya haatan lagu soo kordhiyey halka warkaasi aad ka dhagaysanaysa waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaara la qaatay wakiilada jaamacadda carabta ka jooga magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kulanka ujeedkiisa ayaa ahaa sidii loogu gurmo lahaa dadka ay halakeeyeen abaaraha xunay haatan ka jira qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya ayaa sheegay in fariinta shacab maaliyeed ka timid ay si deg deg ah ugu jawaabi doonaan dalalka jaamacadda carabta waxa uuna ugu baaqay hay-adaha dalalkaasi in si deg deg ah ay wax kaga qabtaan iyo dhibaatada haatan ka jirta soomaaliya sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah guddiga qaranka in xaaladda haatan soomaaliya ka jirta aynan ku filnayn dowladda iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed balse loo baahan yahay kaalmo caalami ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalalka jaamacadda carabta ay kala hadleen sidii soomaaliya ay u garab istaagi lahaayeen maadaama haatan oo dhanka abaaraha soomaaliya ay wajahayso madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay diyaarisay hay-adaha dowladahaasi ay ugu gurmadaan xaaladda abaare haatan soomaaliya ka jirta ayagoo dalal dhowr oo tirsan jaamacadda carabtu ay ballanqaad ka sameeyeen arrinta ku aadan gurmadka abaaraha iyo dhibaatada haatan ka jirta qaybo ka mida soomaaliya ugu dambayna diyaarad sideeye rakaabo waa garoonka diyaaradaha wajeer ee kenya ayaa waxaa la tilmaamay in la waayay mid ka mid a rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa diyaaraddan ka duushay soomaaliya ee kusii jeeday caasimadda dalka kenya ayaa waxay inta badani maraan garoonka diyaaradaha wajeer oo si baaritaan halkaasi loogu sameeyo ha yeeshee waxaa ka dhacay magaalada wajeer sheeko cajiib ah kadib markii la waayey mid ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi waxaana sheekadani ay sababtay in muddo afar saacadood ay ku qaadato ciidamada booliiska ee garoonkaasi ku sugnaa in ay baaritaan ku sameeyaan walow markii dambe la waayay shakhsigaasi ka midka ahaa rakaabka waxaase la helay boorsadii oo watay ninkaasi rakaabkii saarnaa diyaaradda waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka cismaan maxamed cabdi daalo wasiiru dowlaha madaxtooyada mahad maxamed salaada cismaan daalo oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa kusoo qoray bartiisa facebooka ama beejiisa sheeka ku qabsatay garoonka diyaaradaha ee magaalada wajeer waxauna tilmaamay inay ahayd sheeko taariikhi ah oo safarkiisa ku saabsan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa waxaana warka idiin soo saaray nin akhrinayay anigoo ah saaxiibkeen maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu